فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
waxayse yidhaahdeen rabbigayow kala fogee safarka dhexdayada ah oo dulmiyee nafahooda markaasaan ka dhignay wax lagu sheekaysto oo kala gooynay kala goyn dhan hubaal arrinkaasi waxaa ugu sugan calaamooyin mid kastoo samir badanoo mahadnaq badan waxaa dhacday in magaalooyinka dhowaa baabba'een waxayna u dhoofeen meelo fogfog taasoo keentay inay kor u dhigaan sicirka badeecadda si ay u helaan faa'iido munaasib ah xisooyinka dadka waxaan ugu soo tabinnaa buu alla leeyahay casharro iyo cibrad qaadasho ahaan